ilaa iyo hadda baaritaanka aan sameynay bilow waaye marka decision baaritaan laga gaari karo ma uusan dhicin weli marka diyaaradda markay kacday lix daqiiqo ayadoo kor usii socota ayaa kabtankii go'aansaday in si deg deg ah uu ku degto taawarka u weydiistay inuu soo degto waa loo fasaxay diyaaradda si nabad leh ku degatay basengerski waa laga daadgureeyey diyaaradii dhaawaceeda aad uma weyna wax ku dhintayna ma jiraan hal qof ayaa la sheegay in diyaaradda uu banaankeeda u baxay laakiin lama huba baaritaanka waxyaabaa lagu wada ayay kamid tahay bixitaan oo sidaa ah inuu diyaaradda uu ka dhacay miya miyaa jira warar sheegaya saas wararka sheegaya saas waayo laakiin annaga ma xaqiijin karno qofka meydkeeda waa la helaa laleeyahay laakiin inay diyaaradda saarneyd inay qofka meel kale ay ka timid ma xaqiji ma xaqiijin karno welid marka diyaaradda soo dad rakaaba oo tiradooda la yaqaano oo sida hadda shirkadu ay sheegto oo kale toddobaatan iyo afar qof aa saareed haddii toddobaatan iyo afartii qof ay soo nabad noqdeen xagee qofka kale ka imaan karaa mise dadkii saaraa diyaaraddaa qof ka maqan yahay dadka tiradooda waxay dhameen toddobaatan iyo afar oo ah passengers iyo toddoba crew ah marka toddobadii crewga ahay way joogaan way nabad qabaan passengerska badankoodna way nabad qabaan halka qofoo la sheegay ma marka qaarkood way iska dhacdaa manifest sheetka waraaqada passengers ay ku qoran yihiin in qalad ku jiro ama infant uu ku jiro iyo wax lamid ah marka waxyaaba aan xaqiijinayna ayay kamid tahay marka xaggeen la sheegay in laga helay qofkaas meydkiisa magaalada balcad waxaa jira warar kala duwan oo diyaaradda kasoo baxay dadka qaar waxay sheegeen in qarax uu gudaha ka dhashay dadka qaar waxay leeyihiin waxaa dhici kartiin banaanka wax uga yimaadeen markaa la fiiriyey dhaawaca diyaaradda ku yaala gaar ahaan meesha duleeshoo kale wuxuu muujinayaan in waxay yihiin wax gudaha ka soo baxay ma dhici kartaa in qarax gudaha ah ama qof ha isqarxiya ama waxyaabo qarxa ha dhacaane in ay sabab u ahayd wixii diyaaradda ku dhacay
diyaaradda marka gudaheeda wax ay kasoo baxaan oo banaanka ay usoo baxaan waxaa loo yaqaanaa decompression decompression markuu dhaco meel ayaa furanta macnaheeduna waxa waaye diyaaradda barasharkii gudaha ay ku haysay ayay celin weysay meel khafiif ah ama dabacsan ama barasharkii celin weysay ayay kasoo baxeen marka mar kastoo decompression dhaco diyaaradda dibaddii wax uga soo baxaan waana wax caan ku ah shilalka adduunka ka dhaco markii ay sababto decompression marka hadda waxa dhacay decompression bay noqon karaan wax kale ay noqon karaan weli ma ogin marka waxaan rabaa inaan taa xaqiijino oo aan jawaab rasmiga kasoo saarno marka dadkii diyaaradda la socday oo kruuga ahaa shaqaalihii diyaaradda iyo duuli duuliyaashii dabcan diyaaradda xaggee ku dambeeyeen wax dhibaato ahoo soo gaari ma jiraan iyaga kulligood way joogaan wayna nabad qabaan kruugana waxay sameeyeen go-aano wanaagsan oo ah marka koowaad inuu soo noqdo inuu u noqdo meeshii ugu dhoweedu hadda uu kasoo kacay iyo in markuu diyaaradda dejiyo uu parking ka dhigto meel diyaaradda kale aysan ka dhoweyn marka kruuga waa fiican yihiin go-aan fiican oo degdega ayay gaareen dadkiina way nabad qabaan kruugina way nabad qabaan oo waa magaaladay joogaan kullina waa nabad qabaan ma jiraan nidaam hubiya diyaaradaha marka ay soo degaan iyo marka ay kacayaanba in la hubiyo ammaankooda iyo fayaqabkooda in ay diyaar u tahay in duulimaad ay gasho oo adeeg saasa ma leeyahay garoonka mise diyaarad walba iyadaa ka mas-uula in diyaaradahooda ay hubiyaan maya security oo airbortka uu leeyahayna way jirtaa security airlineka uu leeyahayna wuu jiraa laakiin waxay u badan tahay security hay-adaha securityga ay leeyihiin in lagu baaro passengerska raacaya diyaaradaha kala duwan
sidoo kale ma la hubiyaa cillad hadday diyaaraddu leedahay iyo haddii kale hay-adda duulimaadka hawado kale ma fiirisaa diyaaraddan in ay safe u tahay ama in ay nabad u tahay in dad passengers ama dad rakaaba ay qaadi karto diyaaradda inay cilladaysan tahay iyo in kale qaab ah ku hubisaan ma jirta yaa ka mas-uulase in la hubiyo diyaaraddu inay tahay diyaarad bed qabta oo duulimaad geli kartay in kale mararka qaar waxaa dhici karta in diyaaradii cillado yaryar oo kale inta la sahashada ay mararka qaar ku duusho ama markii horeba iyadoo cillad lahayd ay soo degtay haddana isku dayda inay ku noqoto meesha ay ka timid ma la hubiyaa diyaaradda laftiirkeeda inaanay cillad lahayn ha oo marka koowaad waxaa hubiya hay-adda oo civil aviationka waraaqahooda laga soo siinaayo waxaana civil aviation authority oo diyaaradda meesha ay ka rajitaan tahay waqti hadda lagu jiro diyaaradda waxay hereysay sargadhasada greek waxaana oo bedelaa dalo airlines laakiin annagana waxaan samaynaa markii diyaaradda ay haysato waraaqadii fasaxaysay in ay tahay diyaarad isticmaali karo hawada sare loo isticmaali karo annaga markeynoo imtana waxaan sii hubinaa insurancega diyaaradda oo haddii dadku noqdo dadku baado uu helaayo iyo waraaqad farsamada dhinaca farsamada ah in technically diyaaradda ay tahay diyaarad duuli karta waxaan siinaa waraaq kale oon ku lifaaqnaa tii hore ay u wadatay oo ah in diyaaraddaasi technically hawada ay ku duuli karto iyo inaysan ku duuli karin